إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فعن كسوجنا كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام كتاب الصيام أيام كسو قارني حديث أبي هريرة وصالك كهضليا أيام سو قارني وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال nahaa rasuululaahi rasuulka allah reebay sala allahu calayhi wasalam canilwisaali xidhiidhinta laba maalmood soonkood la xidhiidhiyo fa qaala rajulu ninaa yidhi ninkoo minalmuslimiina ka mid ah fa innaka adiga yaa rasuulallaahi rasuulka allahu tuwaasilu waad xidhiidhidaa qaala nabigu wuxuu yidhi wa ayukum qofkineebaa midli aniga ila mid ah innii aniga abitu waan baryaa habeenkii yudcimunii xaala uu iquudinayaan baryaa rabbi rabbigay wayasqiinii oo uu i waraabinayo falammaa abow markay diideen an yantahuu inay ka joogaan canilwisaali xidhiidhintii waasala bihim waa la xidhiidhiyey nabigu yowman maalin uma yowman haddana maalin kaluu la xidhiidhiyey uma ra'ow waxay arkeen alhilaala bishii shawaalay arkeenoo ciidaa timid fa qaala nabigu wuxuu yidhi low taaqara hadduu dib uu dhici lahaa alhilaalu bisha la sidtukum waan idinku siyaadi lahaa kalmunkili kal munakili mid ciqaabaya xaale uu la mid yahay ayuu sidaas yidhi kal munakili mid ciqaabaya xaaluu la mid yahay lahum waxa weeyaan raggaas oo ka joogi diiday wisaalka xiina waqtigiiu ciqaabaya abow ay diideen an yantahuu inay ka joogaan muttafaqun calayh xadiidkan abuu hurayra radia allaahu tacaala canh wuxuu yidhi nabiga sala allahu calayh wasalam wuxuu reebay oo dadka ka nahiyey wisaalka wisaal waxaa la yidhaahdaa maalin markuu qofku soomo inuu habeenkii uusan waxba cunin oo uu maalinkii dambe soonka ku xidho saasaa la yidhahdaa wisaal maalintuu soomay maba afurayaba caaw gelin hore iyo gelin dambe midna wax cuni maa siduu maalintuu soomanayo habeenkiina u afaysana maalinka ku xigto haddana sooma habeenka ku xiga marka la gaaro haddana waa afaysana maanta ku xigu sooma arrintaasaa nabigu reebay marka nabigu waa reebay sala allahu calayhi wasalama nahaa rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam canilwisaali xidhiidhinta laba maalmood soonkood la xidhiidhiyo ayaa nabigu reebay marka waa manhi camalkaasu waa shay nabigu reebay in laba maalmood soonkooda laysku qabto mana bannaana oo shay mubaaxa ma ahan maxayla nabiga reebay nabiga ayaa reebay sala allahu calayh wasalam dhib badanaa ku jira qofka jirkiisaa daalaya waxa weeyaan malal badanaa ku imaana meesha qofka markuu sooman yahay waxaa la rabay inuu cibaado badan qabsan karo oo camalkiisi yowmiga ahana qabsado cibaado badan qur-aan akhris badan adkaar badan haddii kaleeto acmaasha kaleoo saalixaadka ah loo baahan yahay ayaa la rabaa inuu ku wado haddii marka uu xidhiiriyo jirkii waa tabar dhigaya acmaashii saalixada ahay oo kale maba awoodayaba maba awoodayo hadduuba tabarba u yeesho intaas marka maba awoodayaba sidaas daraaddeedaa nabigu reebay sala allahu calayh wasalam marka ninaa la hadlay markuu nabigu reebay fa qaala rajulu ninaa wuxuu ihi ninkoo minalmuslimiina ka mida fa innaka adiga yaa rasuulallahi rasuulka allow tuwaasilu waad xidhiiridaa adigaba waad xidhiiridaaoo laba maalmood iyo ka badanaad isku qabata oo maalin adoo soomanaa ayaad habeenkiina aad afhaysataa maalinka ku xigana sidiiaad u soomtaa marka de annaguna adaan kugu dayanaynaa wey taasna waxay ku tusaydaa saxaabadu siday ugu dadaali jireen uswada rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo khayrka oo markay arkeen nabigiioo xidhiirinaa way joojin diideen xidhiirinta nabigase waa xidhiiri jiri markuu rabo waa xidhiiri jiri tii marka nabigu waa uga jawaabay salawaatullaahi wasalaamu calayh qaala wuxuu yidhi rasuulku wa ayukum kineebaa mila aniga ila mid ah qof idinla mid ah miyaa jiro idinka idinka mid ah innii aniga abitu waan baryaa yudcimunii xaal u iquudinayaan baryaa rabbii rabbigay wayasqiinii xaal i waraabinayo aniga habeenkii ayaa rabbigay iquudiyaa oo i waraabiya wuxuu ula jeedaa qaar ay yidhahdeen jannada yaa cunto looga keena qowlkaa sawaab maahan qowlka sawaabkaa waxay tahay waxa weeyaan rabbulcaalamiin ayaa nabiga wuxuu siiyaa qof wax cunay xooggiis oo kale qof wax cunay oo waxabay xooggiis oo kale ayuu siiyaa meesha ay ka imaanaydana waxay tahay qalbigiisa sida uu ugu macaansanayo dikriga allah weheshiga uu weheshanayo munaajaadka rabbulcaalamiin maba ku saamoobaya gaajada mana dareemayo siduu dikriga ugu macaansanayo sida uu u weheshanayo munaajaadka allaah iyo la koodidiisa ma dareemayo gaajada marka lahu quwatu daacin wa shaaric qof wax cunay oo wax alcabay xooggiisoo kalu leeya sidaasaana saxiixa ee ma ahan cunto inta habeenka alla u keena ama jannaha laga keena ama meel kale inuu cunayay sababtoo ah waad xidhiiridaa uu yidhi ninka saxaabiga markuu sidaas yidhi haddii cunto inta loo kale uu cuno nabiga jawaabtiis waxay noqon leed ma xidhiiriyo aniga ma xidhiiriyo saasay noqon leed laakiin inuu xidhiiriyo nabigu waa qiranya laakiin si kale uga duwan yahay marka rabbiga iyo iquudiyo iyo cabitaani siiya macnaheeda waxay tahay waxa weeyaan ilaahi weynaayaa qof wax cunay ama qof wax cabay xooggiis oo kale siiya meeshay ka imaanaydana waa ku macaansiga uu ku macaansanayo dikriga allaah iyo munaajaadka allaah ayuu halmaamayaa gaajada oo qof wax cunay oo wax cabay xooggiisu leeyi taasna saxaabada xataa gabalay ka dhacaydo waxaa ku tusaya saxaabada salaatuleyl saxaabi tukanayaa fallaar in lagu dheji macaansiga uu ku macaansanayo suuradda uu aqrinayo xanuunkii ma taaban inta iska tuurayuu salaaddiisa iska wado markaase mid kale lagu dhejiye markaasuusan dareemaynu iska tuuray uu yidhi salaaddu inay ka kala goba iga dan soo ma jeedid markaase mid saddexaad lagu dhejiye markaasuu salaaddii dadejiyey oo uu kacshay ninka kaleo waardiyaha lahayay weliba markaasna waxaan salaadda uga baxayuu yidhi waxaan is idhi amaa salaaddeeda ku jiranta naftu kaga dhacdo waardiyahaynu nabigii saxaabadii waardiye u hayaho jihaada lagu jiraye a cadowga iyo gaaladu soo galaan ee aniga nafteyda dee ahay sidaasuu ku wadilah ilaa naftu ka dhacdo xaalay naftu inay ka dhacdu ka doorbidaya salaadda inuu kala gooyo siduu ugu macaansanayo marka iimaanka quwadiisu meeshuu gaaray ay ku dareensiinaysa meesha iimaanku gaaray marka waa noocaas qofku macaansiga u cibaadada ku macaansanaya waxay halmaansiinaya xanuun badan oo dadka kaloon ku macaansan inay dareemayaan ayay gaarsiinayda marka waa noocaas idan marka xidhiirinta oo la xidhiiriyo laba maalmood iyo wixii ka badan in la xidhiiriyo waxa weeyaan ahlucilmigu saddex qowlay ka leeyihiin oo saddex madhab ay iskugu khilaafeen madhab waa xaaraan waa madhabka jumhuurta oo madhabka saddexda imaam abu xaniifa imaamu maalik imaamu shaafici ibnulmulaqinna aliclaam bifawaa'idi cumdati laxkaamka wuxuu u nisbeeyey inay tahay jumhuurta madhabkoodu inuu madhabkaasu yahay ibnulxasmi asnaa almuxallaha wuu caddeeyey waxa weeyaan waa xaaraan ayuu si sariixaasna u caddeeyey waxayna yidhaahdeen nabigu waa ciqaabayay uu saxaabigu yidhi maalinka markay jooji diideen wuu la xidhiiriyey xidhiirintaas marka kal munakili qof ku ciqaabayoo kalu ahaa marka shay qof lagu ciqaabayaa ma tuso inay bannaan tahay maxaale wax bannaan qofka laguma ciqaabo qowlkaas waa qowlka jumhuurta qowlka jumhuurta weeye waxay kale u daliishadeen xadiidka cumar ee bukhaariiyo muslim soo saareen idaa aqbala alleylu min haahuna haddii habeenku ka yimaado dhankan bari wa adbara nahaaru min haahunaa maalinkuna uu ka sii daba jeediyo dhanka galbeed faqad afdara saa'imu qofkii soomanaa waaba afuray xukman waqtiga afurkaa la gaaray marka waxay dhahdeen waqtu sowm habeenkii maba ahanba maba ahan waqtu sowm ilaahay weynaa waqtu sowm kama dhigin marka isku mid inaad ka dhigtaa sax maa qowlka labaad waxa weeyaan wisaalku waa bannaanya cabdulaahi bnu zubayr ayaa laga wariyey ibnu abi shayba wariyey shan iyo toban maalmood uu isku xidhay cabdulahi bnu zubayr oo usan habeenkiina wax cunay maalinkiina sooma shan iyo toban maalmood taasna waxay ku tusaydaa kartida ay lahaayeen saxaabadu kartida iimaanka iyo ku macaansiga cibaadadana keenaya ku macaansiga cibaadada ayaa quwadaas keenaya marka ibnu abi shayba ayaa wariyey sanad saxiixa xaafid ibn xajar fatxibaaniga ku sheegay inuu saxiixiya sidaasoo kaleeto waxa weeyaan daa'ifo salafka ka midana waa sidaasoo kale laga wariyey daa'ifo salafka ka mid oo kaleeto sida ibraahim ibnu yaziid attaymi caamir ibni cabdilaahi ibnu zubayr abuljawsaa iyo qayrkood kuwaasu waxay deliishadeen nabiga sala allahu calayh wasalam markii saxaabada uu ka reebay ka joogi diideen wuu la xidhiidhiyey waxaydhahan shay munkara nabigu lama sameeyeen inay sameeyaanna uma ogolaadeen waa kaas la xidhiidhiyey ilaa bishii ka dhalatay oo yidhaa hadday bishu waxa weeyaan aan la arki lahaynna waa idinla sii wadi lahay horta aad aragtaan xanuunkeedii wadiinka kaari diiday lafdi kale bukhaari muslim wuxuu leey low mudda biyo shahru bisha haddii ay ii dheeraa laheed la waasaltu wisaalan yadacu lmutama mutacamiquuna tacamuqahum haddii bishaas ii dheeraa laheed waa la wadi lahaa waditaan ay uga haraan oy ku joogaan waxa weeyaan dadka mutacamiqiinta ah oo aad iskugu adadkeeya diinta meela aan ilaahay adkayn si horta kuwaas aan meel u saaro aan la wadi laha saasuu yidhi soo ma jeedi kuwa mutacamiqiinta ah aad iskugu adadkeeya meelaan ilaahay adadkayn iyo rasuulkiisu marka waxay dhahdeen waa kaas nabigu la waday la wadidaasaan ka fahmaynaa inay mubaax tahay sidaas ayran mideeda kale waxay u deliishadeen kana sii wada xoog badan intaasuna xadiidka abu daawuud uu wariyey min dariiqi cabdiraxmaan ibn abi layla wuxuu yidhi xadaanii rajulun min asxaabi nabiyi sala allahu calay wasalam nin saxaabada nabiga ka mid ah ii sheegay rajul waxba ma dhigo mar hadduu saxaabi mar haddii la hubsado inuu saxaabi yahay jahlu saxaabiyi laa yaduru jahlu saxaabi wax ma dhigo maxaa yeele kulluhum cuduul iqaat saxaabado dhan waa cuduul waxba ma dhibaa marka rajul saxaabada ka mid ah ii sheegay yidhi biana nabiya sala allahu calayh wasalam wuxuu ii sheegay yuu yidhi ana rasuulallaahi rasuulka ilaahi sala allahu calay wasalam nahaa can ilxijaamati walmuwaasala nabigaa reebay qof sooman inuu istoobo iyo laba maalmood soonka in laysku qabto walam yuxarimhumaa nabigu ma xaaraamtinimayn laakiin wuxuu dadka uga reebay ibqaa'an calaa asxaabihi naxariis uu u naxariisana asxaabtiisa marka wuxuu weeye saxaabigaas wuxuu yidhi nahyiga nabigu wuxuu ahaa raxmad uu uga naxariisanaya gaajada iyo dhibka laakiin taxriim ma ahayn xadiidkan abu daawuud ayaa wariyey raqamka sanad saxiixuuna ku weri xadiidkaas marka saxaabigaasaa fahmay ay yidhaahdeen inaysan xaaraan ahayn ayaa saxaabigaasu ka fahmay marka sidaasay u deliishadeen waana bannaanta yidhaahdeen a'immada qowlka saddexaad oo kale waa la kala saara yidhahdeen waxay yidhaahdeen qofku inuu ilaa laga gaaro waqtiga suxuurta uu xidhiiriyo intaas horta waa mubax ee xaaraanna maahan karaahiyana ma aha ilaa laga gaaro waqtiga suxuurta inuu qofku xidhiiriyo waxa weyaan xaaraanna maahan karaahiyana maahan waa mubaax laakiin afdal waxaa ah marka qoraxdu dhacdo hore inaad ka afurto afdal sidaasa sidaasaa sunnaa iyadu war male taas laakiin qofka afur diida xaaraan kuma dhicina xidhiirintu waa shay mubaaxa ilaa suxuurta laga gaaro waana waxay u daliishadeen xadiis saxiixoo haabit oo imaamu bukhaari saxiixiisa ku wariyey min xadiisi abi saciidin rasuulku inuu yidhi laa tuwaasiluu ha isku qabanina laba maalmood ha isku xidhiirinina fa ayukum araada an yuwaasila qofkii nin raba nafta inuu tarbiyeeyo oo laba maalmood isku xidhiiriyo nabigu wuxuu weeyeen qofkii nin raba inuu xidhiiriyo saasuu yidhi qofkii nin raba inuu xidhiiriyo oo macnaha naftiii ku tarbiyayna falyuwaasil ha xidhiiriyo xataa saxari ilaa suxuurta laga gaaro ilaa suxuur laga gaaro ha xidhiiri qofkii raba laakiin mar si kale ha u xidhiirinin xadiidkaasi marka caddaynaya nabigu inuu ruqseeyey ilaa suxuur laga gaaro ilaa suxuur laga gaaro ilaa suxuur laga gaaro qof inuusan wax cunayn xaaraan ma ah laakiin sunnadiyaa seegto afdalkii sidii aheedaa seegtay qowlkaas waxay leeyihiin ilaa suxuur laga gaaro waa mubaax haddii suxuur la dhaafo laba maalmood isku qabtana waa karaahiyo xaaraamnimo ma gaarsiisna qowlkaas waxa weeyaan waa qowlka imaam axmed waa qowlka isxaaq ibnu rahawey waa bacdu lmaalikiya waa ibnu khusayma oo shaaficiyada ka mid a waa qowl bacdu ahlilxadiis ay ku tageen waana qowlka uu rajaxay alcalaamatu ibnu lqayim oo uu yidhi inahu acdalu laqwaali wa ashaluhu waa qowlka ugu caadilsan uguna fuduud cala saa'imi xala sida xaqiiqada waxay un ka dhigan tahay xoogaa cashadiiu dib u dhigtay ilaa qofku wuxuu yidhi awalba habeen iyo maalin hal maraa wax la cunaahu yidhi marka halkii maruu dib u dhigtay yidhi isagaa wax kale ma uusan samayn ilaa awalba habeen iyo maalin hal mar unbaa qofku wax cunaayo halkii maraha meeshu afur ka dhiga lahaa uu dib u dhigtay uu dib u dhigtay dadka iyaga ka hadli maayo dee dad aad u tarbiyaysanoo dhisanoo noolu ka hadlaayo annaga waxa weeyaan ramadaanka waxa weeyaan labiiyo toban weelna waa in lagu afura tobanna lagu casheeyaa afarna lagu suxuurtaa isagu waxaa weyn dadka u ka hadlaa dad dhisay oo tarbiyaysanoo naftu aysan ka adkayn wey bisha annaga ramadaan shahrulcibaada meesha u ahayd salafka annaga waa shahru lakli washurb bishu markay dhala rabto aa guryaha baqaara laga dhiga hala adeego hala soo jamciyo wixii la cuni lahaa ramadaanka marka sidaasuna saxma sidaas waxmaan qofka xataa cajsi inta cibaadadii ka caajisuusan wax weyno cibaadahaba la imaan karin ilaa waa qof isdilay marka qowlkaasa ugu cadilsan uu yidhi in la yidhaahdo waxa weyn horta wisaalku mubaaxa waxa weyn ilaa suxuur laga gaaro xadiidkaas abi saciidin ee bukhaari uu wariyey ayaa tusaya haddii la dhaafana waa karaahiyo inuusan xaaraam ahayna waxaa loo deliishanayaa waxa weeyaan xadiidka cabdiraxmaan ibn abi leyla uu yidhi rajul saxaabada ka mida ayaa yidhi nabigu toodinka iyo xidhiidhintaba saxaabada waa ka reebay iyo dadka mana xaaraamtinimayna wuxuu u reebay ibqaa'an calaa asxaabihi turid uu u turayo asxaabtiisa marka waa noocaas qowlkaasa ugu caadilsan in la yidhaahdo wa canhu can abi hurayrata qaala qaala rasuululaahi sala allahu calayhi wasalam man lam yadac qofkan ka tegin qowla zuuri hadalka beenta ama hadalka baadilka iyo wal camala ku dhaqmid bihi baadil lagu dhaqmo iyo waljahla jaahilnimo qofkan ka tegin falaysa lilaahi allahuma sugnaan xaajatun wax dan ah fii an yadaca inuu ka tago tacaamahu cuntadiisa iyo wa sharaabu cabitaankiisa rawaahu lbukhaariya xadiidka wariyey wa abu daawuud ayaa wariyey walafdu lafdiguna lahu abu daawuud u sugnaaday laakiin muxaqiqan samiir ibnu amiin azuhayri wuxuu leeyahy waa wahmi xaafidka markuu leeyahy lafdigan abu daawuuda iska lehe lafdigan waa lafdiga bukhaari xarfan bixarfin lafdigan bukhaariyaaba iska leeyahy xarfan bixarfin marka laga reebo xaajatan an yadac oo waxa weyn biduuni fii fiidu kuma jirto lafdiga bukhaari fii an yadac fiidaas kaliya kama inta kale xarfan bixarfinba wey lafdigu marka waa lafdigii bukhaari rawaahu الbukhaari w abu dawuud walafdu lahu xadiidkan marka wuxuu tusaya abu hurayra qofka saa'imka inay waajib ku tahay inuu soonkiisa ilaaliyo oo uu ka ilaaliyo waxa saamaynaya oo hawaabkiisa nuqsaaminaya oo uu ka fogaado qowl kastoo baadil ah iyo camal kastoo baadil ah iyo jahli dhammaantiis inuu ka tago sidaas ayaa laga rabaa marka qowlu zuur waa hadal kasta oo baadil ah hadal kastoo baadila waxaa soo gelaya hadal baadil ah hadalka beenta ah waxaa soo gelaya cayda dadka la caayo muslimkaa waxaa soo gelaya xanta waxaa soo gelaya namiimada iyo isku dirdiridda waxaa soo gelaya markhaati beenaadka marka waa ayu kalaam baadila wey qowlu zuur marka man lam yadac qofkan ka tegin qowla zuuri hadalka baadilka ah iyo wal camala bihi baadil in lagu dhaqmo walcamala bihina waxa weeye waa baatil inaad u samaydo ficil kasta oo baatila weeye ficil kasta oo baatil ah oo xaaraam ah inaad qof dulmido inaad qof qiyaanto inaad qof xaddo inaad qof dhacdo inaad qof disho inaad qof dhaawacdo ina wayu inaad isha waxa weyn ilaahay ka caasido oo waxa weeyaan aad fiirsato filimada wasaqda oo xaaraamta ah aad fiirsato isha ka fiirsato inaad dhegta ka dhegaysato muusiqiyada iyo waxyaalaha xaaraamta ayu ficil xaaraam ah oo dhan wey walcamala bih camal xaaraana inaad ku dhaqanto camal xaaraana inaad ku dhaqanto waljahlana de waxa weeyaan waa safaha iyo iyo dabaalnimada oo waxa weeyaan mujaanabatu rushdi waa inaad dariiqii toosnaa ka leexato marka qowl iyo ficli wixii dhan isla soo gala jahliga qowl iyo ficilkiioo mar kale la jamciyey wey maxaa yila waa inaad un dariiqa xaqa ka leexato jahliga dariiqa xaqa inaad ka leexato weeye marka waa mujaanabatu rushdi filqowli walcamal wey jahligu marka wixii dhan ayaa isla soo gelaya marka soonka xikmaddii laga rabay oo dhan uu khilaafay qofka cuntada iyo cabitaanka ka jooga ee waxa weeyaan dadka xamana ee dadka caaya ee dadka khiyaana waa qof xikmaddii soonka dhanba gara waaye sababtoa soonka markii la waajibay xikmaddu maxay ahayd yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum usiyaamu kamaa kutiba cala aladiina min qablikum lacallakum tattaquun xikmaddii laga lahaaba in alla kacabsi laga helaa la rabay marka tarbiyadii laga rabay qofka alla inuu ka cabsado hadduu inta iska daayo iska shafkacsado dee waxa weeyaan qofkaasu wax ajara soonkiisa kama helayo wax ajar ah kama helayo qofkaas soonkiisa waa marka qof khasaaray soonka gaajuu ka helaya sababta cuntada iyo cabitaanku ramadaanka maalinkiiay xaaraan yihiin marka cuntadii oo maalin kaliya xaaraama inaad inaad iska tagto oo iska daydo oo xan iyo been iyo khiyaano iyo xaaraan oo habeen iyo maalin ramadaan iyo qayrkiisba xaaraana ku shubkaxsato waxay tusaydaa waxa weeyaan soonkaaga inuusan cibaadahayni caado yahay tusay caado un dadkiiaan cuntada iska daayoo kale ay noqonayn waxaan la rabay cibaado inuu noqdo soonkaagu marka waa masale muhiima qofku inuu ku baraarugsan yahay waa masale muhiima qofku inuu soonka ku baraarugsan xikmadiisa wa can caaishata radia allahu canha qaalat kaana rasuululaahi rasuulka ilaahi wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalam yuqabilu mid dhunkooda xaaskiisa weeye walxaal huwa saa'imun uu sooman yahay wa yubaashiru jirkooduna waa istaagan jiray walxaal huwa nabigu saa'imun uu sooman yahay walaakinahu nabigu amlakakum kaana soo qadara wuxuu ahaa nusqooyinka gabalna waaba ku taallaahe kaana nabigu wuxuu ahaa amlakakum mid idinka milkin badan liirbihi xubintiisa muttafaqun calayhi walafdu limuslimiin wazaada wuxuu ku siyaadiyey fii riwaayatin riwaayad fii ramadaana ramadaanka waxa weeyaan ayuu nabigu sala allahu calayh wasalam dhunkoo jiray xaaskiisa asagoo sooman xadiidkan caaisha ee imaamu muslim saxiixiisa ku soo saaray wuxuu deliil u yahay qofka sooman inay u bannaan tahay ninka sooman iyo gabadha sooman in qofba qofka kale dhunkoodo ninkuu sawjadiisa inuu dhunkoodo inay u bannaan tahay taas ayuu deliil u yahay xadiidku kaana rasuulullaahi wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalam yuqabilu mid dhunkooda walxaal huwa nabigu saa'imun uu sooman yahay isagoo sooman ramadaan inay hadna riwaayadda dambaa caddaynay weliba soonkaas isagoo sooman oo ramadaan ah ayuu dhunkoo jiray marka deliil cad weeye soonkana waxba ka dhibima arrintaas wa yubaashiru waa la baashiri jiray mubaasharada hadda waxaa looga jeedaa jirkooda istaaba jiray mubaasharada marna jimaaca lagu idlaaqaa marna jirka istaabta hadda jirka istaabtaa loola jeedaa marka xaaskiisa iyo asaga jirkooda istaaba jiray biduuni jimaac ayagoon waxaweyaan aan jimaac dhicin ayaa jirkoodu istaaba jiray walxaal huwa saa'imuu sooman yahay taasuna waxay tusaydaa inaysan mubaasharada oo jirka istaabta ah inaysan waxba ka dhibaynin soonka waxa weeyaan waxba inaysan u dhibaynin waana sidaas weeye daxaawi wuxuu ku soo saaray sharxu macaani alaahaar xakiim ibnu ciqaal ayaa weydiiyey caaisho oo wuxuu yidhi maa yaxrumu calaya min imra'atii wa ana saa'imun markaan soomanahay xaaskayga maxaa iga xaaraan ah farjaha farjigeedaa kaa xaaraana kuti meel kale xaaraan kamaahan korkiina inuu istaabtaan xaaraan ka ahayn inaad dhunkootaan xaaraan ka ahayn laakiin waxaa xaaraan ka ah waxa weeyaan farjigeeda xaafid ibnu xajarna fatxulbaariga wuxuu yidhi sanadkaasu waa saxiix xakiimina laga gaaro wakadalika cabdurasaaq ayaa wuxuu sanadkiisa ku wariyay can masruuq oo taabici ah caaishaan weydiiyuu yidhi maa yaxilu lirajuli min imra'atihi saa'ima ninka maxaa islaamtiisa uga xalaala asagoo sooman markaasay tidhi kullu shayn ila aljimaac wax walbaa waa uga xalaal ilaa inuu u galmooda xaaraan ka ah taasaan u bannaanayn marka inta kale waa u xalaal laakiin masale muhima xadiiska ay daba dhigtay caaisho oo waxay tidhi walaakinahu nabigu amlakakum midkaydinkugu milkin badanu ahaa liirbihi xubintiisa taranka irbi marka la yidhaahdo waa cudwi xibin weeye waxaana loola jeedaa xibinta taranka ayaa loola jeedaa haddii la yadhaha carabna waa xaaja alarabu haddii la yidhaha waa alxaaja laakiin irbi marka la yidhahdaa waa cudwi waa xibinta taranka marka xubinta taranka asagu mid aad idinka idinkaga adkaysigan badanu ahaa waa maxay macnaheeda asagu waa iska adkaayoo ka cabsamayn taataabashada ay istaataabtaan iyo dhunkooshada uu dhunkoonaa inay ka timaaddo ama inuu meriyu ka timaad ama uu xaaskiisa ku dhaco labadaas midna ka cabsamayn nabigu qof iska adagu ahaa nabigu sala allahu calay wasalam taas marka macnaheedu waa maxay qofkii ay dhici karto inuu waxa weeyaan uusan iska adkayn oo amase waxa weyn istaataabtaan meriyu ka timaado ama jimaac uu dhaco xaaraan qadcan hay ka tahay inuu dhunkoodo inuu taabto intuba xaaraan qadcan hay ka tahay sababtoo ah qofka waajib waxaa kuwa soonka inuu ilaaliyo hadduu og yahay marka hadday cayaaraan in soonkiisu burayo waxa weeyaan waajibkii ma uusan ilaalin qaacidadan waxay tahay maa laa yatimu lwaajibu ilaa bihi fa huwa waajib waxa weeyaan inuu ka fogaadaa waajib ku ah hadduu og yahay inuusan adkaysan karin waxaanay tahay qaacidadu alwasaa'il laha axkaamulmaqaasid waxa weeyaan haddii cayaartan iyo istaataabashada iyo dhunkooshadu ay keenaydo soonku inuu buro iyaduna waa xaaraan laba shayna mid walba soonku waa ku buraa haddii inta cayaaraan ay cayaartaas meniyu kaga timaado khalaas wey waa u dhammaatay soonkiisii qofkaas soonkiisii waa u dhammaatay khalaas waa u dhammaatay waa u dhammaatay haddii uu inta inta dhunkood ama cayaaro ay meri ka timaado khilaafna xataa male masaladaas ibnulqudaama muqniga wuxuu ku yidhi bikayri khilaafin calami xataa wax khilaaf kuma soo arorin ta la cayaaro hadday meriyu ka timaad soonkiisu waa buray ibnuqudaama muqnigu sidaas ku leeyahay sidaas ayuu ku leeyahay marka shaki ma leh inay sidaas tahay oo aan oo waxa weeyaan soonku ku burayo maxaa yeelay qofka waxa weeyaan nabigu markuu ka hadlayay sala allahu calayh waslam xadiisulqudsiga ilaahay subxaana wa tacaala uu yidhi kullu camal ibni aadama lahu ila asiyaam fa inahu lii wa ana ajzi bihi camal kasta qofku asaga iskale banu aadamkaa soonka maahane soonka anaale anaana ka abaalmarinayu rabbulcaalamiin markaasu wuxuu daba dhigay yadacu dacaamahu wa shahwatahu min ajli cuntadiisa iyo shahwadiisa aniga dartay uga tegayo qofka saa'imka on sheegaya inaan abaal mariyo qofkii marka manidii iska bixiyo inta waxaan la caycayaara xaaskiisii dee shahwadiisa ilaahay dartiis ugama tegin ee waabakaa shahwo gutay khalaas marka kaa soonkiisa waa u dhammaatay xadiidkaasana tusaya ijmaacna khilaafna maba ku ogu yidhi ibnu qudaama marka khilaaf yaroon wax saas ahayna jiro ibnulxasmi addaahiri ah khilaafkiisaa jira iyo dhowr kaleeto waxaa la mid ah oo sidaasoo kaleeto soonka jabinaya istimnaaga hadduu manida iskaga keeno gacanta qofku soonkiisi waa u dhammaatay waana buray waxa weeyaan laba dembiyuuna ku dhacay marka hore waa xaaraam inuu gacantiisa iskaga keenaa marka labaadna soonkiisiyaa buraya maxaa yeelay shahwo gudashadii ilahay dartiis ugama tegin ilaahay dartiis ugama uusan tegin marka waa u dhammaatayo waxa weeyaan ilaahay wuu caasiyey kaaso laba gooruuna alla caasiyey laba goor ayuu alla caasiyey marka qofkii aan iska adkayn waa ka xaaraam dhunkooshada iyo tataabashada muttafaqun caleyh walafdu limuslimiin wazaada fii riwaayati wuxuu ku siyaadey muslim fii ramadaan ah markaas uu nabigu dhunkoonayey oo istataabanayey ramadaan ayay ahayd wa can ibni cabaasin radia allaahu canhumaa cabdilaahi bni cabbaas radia allaahu canhumaa ana nabiya nabiga sala allahu calayh wasalam ixtajama waa istoobay walxaal huwa nabigu muxrimun uu muxrim yahayoo waxa weeyaan camal ugu xidhan yahay xaj ama cumro nabigu asagoo waxa weeyaan muxrim ah ayuu istoobay waxtajama waa istoobay walxaal huwa nabigu saa'imun uu sooman yahay rawaahu bukhaariya wariyey wa can shadaad ibnu aws ayaa laga wariyay radia allaahu canhu anna rasuulallaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayh wasalam ataa calaa rajulin ninuu u yimid bilbaqiic meesha laha baqiic ayuu ugu yimid oo waxa weyan magaalada madiina meesha waxa weyan maqbaraheeda ah weeye reer madiina maqbarahooda ama meesha ay ku aastaan dadka ka dhinta baqiic waa halkaas walxaal huwa ninku yaxtajimu uu istoobayo fii ramadaan ramadaan dhexdiis faqaala nabigu wuxu uhi afdara waa afuray alxaajimu kan wax toobaa iyo walmaxjumu kan la toobaa labaduba soonki waa ka buray rawaahu lkhamsatu shantiyaa wariyeen ila tirmidiya maahane wa saxaxahu axmed ayaa saxiix yeelay wabnu khusaymana waa saxiix yeelay wabnu xibbaanna waa saxiix yeelay wa can anas ibni maalikin radia allahu canhu qaal awalu maa kurihat ilxijaama toobinka markii loo kahaday oo ugu horreyday lisaa'imin qofka soomaa anna jacfar ibna abi aalib jacfar ibna abi aalib ixtajama waa istoobay walxaal huwa saa'imun uu sooman yahay fa mara bihi nabiyu nabigaa soo maray sala allahu calayh wasalam fa qaala nabigu wuxuu yidhi afdara haadaani labadaan waa afureen labadaan oo midka wax toobaya kan la toobayba labadaba waa afureen uma markaas ka gadaal rakhasa nabiyu nabigaa rugseeyey sala allahu calayh wasalam bacdu markaas ka gadaal filxijaamati in la istoobo lisaa'imin qofkii soomanay u rugseeyey wa kaana anas wuxuu ahaa yaxtajimu mid istooba walxaal huwa saa'imun uu sooman yahay rawaahu daaraqudni ayaa wariyey wa qawaahu waana xoojiyey xadiikaas daaraqudni waana xoojiyey xadiidkaas axaadiidtan waxay ka hadlaydaa qof sooman ma istoobi karaa qof sooman ma istoobi karaa dhiig ma iska bixi karaa taas ayay ka hadlaysaa xadiidka ugu horeeya xadiidka cabdulaahi bni cabbaas ee bukhaari u saxiixiisa ku wariyay cabdulahi bni cabbaas ayaa wuxuu yidhi ana nabiya sala allahu calayh wasalam ixtajama waa istoobay nabigu walxaal huwa nabigu muxrimun uu yahay waxtajama waa istoobay walxaal huwa nabigu saa'imun uu sooman yahay nabigoo soomanaa istoobay nabigoo muxrimana waa istoobay rawaahu lbukhaariya xadiidkaas wariyey xoogaa xadiidkaas imaam bukhaari saxiixiisa ku wariyey lafdi xoogaa ahlucilmiga ay isku qabqabsadaana ku jira lafdigaas oo ah waxa weeyaan ixtajama wa huwa saaimuntaas ixtajama wa huwa saa'imunta ayaa xoogaa khilaafuhu ka jira isagoo saxiixbukhaarigana ku yaalla ayaa haddana wax khilaafaha ka jira lafdigaas lafdigaasa ka jira ixtajama wa huwa saa'imu lafdigaasa culimmada gobol waxay leeyihiin waxa weye maxfuud ma ahan waxaa maxfuud ah ixtajama wahuwa muxrimu lafdigaasaa jira xoogaa khilaafkaas yarkaa ku jira waayo xadiidka kaletay shadaad ibnu qaws shadaad ibnu qaws kunyadiisa waxaa la yhahdaa abuleyla shadaad ibnu qaws ibnu thaabit annajaari alansaari ibnu aqii xasaan ibnu thaabit xasaan ibnu thaabit walaalkiisa dhalay qaws ibnu thaabit iyo xasaan ibnu thaabit ayaa wada dhashay ayaa wada dhashay marka shadaadna waa ina qaws ibnu thaabit imaamu bukhaari wuxu uhi waxaa la sheegay inuu badar ka qayb galay laakiin ma ansixin arrintaasu ma ansixin shadaad ibnu qaws wuxuu ka mid ahaa dadka cilmiga iyo dulqaadka ilaahay siiyey baytulmaqdis ayuu degay ahlu shaamku ka mid yahay baytulmaqdis ayuu ku dhintay ama shaam waxa weeyaan konton iyo siddeed markay hijriyadu ahayd markay hijriyadu ahayd asagoo toddobaatan iyo kow sano jira shadaad ibnu qaws markaa saxaabi jaliila shadaad ibnu qaws wuxuuhi anna rasuulallaahi rasuulka ilaahay sala allahu calayhi wasalama ataa calaa rajulin ninuu ugu yimid bilbaqiic walxaal huwa ninku yaxtajimu istoobayo fii ramadaana faqaalna wuxuuhi afdara wuu afuray alxaajimu midka wax toobaa maxaa yeelay dhiiggii midka wax toobaa dhiiggii uu jiida dhuggiu dhuuqahay moogta waa jiida walmaxjuumu ka la toobaana waa afuro dhiiggiu iska baxsho rawaahu lkhamsatu shantiyaa wariyeen ila timidiya maahane marka abu daawuud iyo nasaa'i iyo ibnu maaja iyo axmedaa wariyeen wa saxaahu axmed ayaa saxiix yeelay wabnu khusaymana waa saxiix yeelay ibnu xibbaanna waa saxiix yeelay a'imo badan oo kalena waa saxiix yeeleen imaamu tirmidi wuxuu hi axmed waxaan weydiiyey xadiidkan imaamu lbukhaari wuxuu yidhi yidhi baabkan kuma sugnaa shay ka saxiixsan waxaa kaloo saxiix yeelay yidhi cabdalla bni saalix alfawsaan minxatulcallaamka sharaxa buluuqa wuxuu ku yidhi waxaa kaloo saxiix yeelay caliy bnu madiini isxaaq ibnu ibraahiim cuhmaan addaarami cuqayli imaamu nawowi iyo kuwo kaloo badan a'imo daciifiina waa jireen sida abuu xaatim iyo imaamu shaafici laakiin akarka ahlucilmiga muxadisiinta waa saxiixiyeen xadiidka waa saxiixiyeen xadiidka xadiidkuna haddii uu saxiix marka yahay wuxuu tusayaa qofka la toobaya iyo kan tooba labaduba inay afuraayaan oo soonku ka jabayo wa can anas ibni maalikin radia allaahu canhu qaala anas wuxuu yidhi marka labada xadiis inay iska soo horjeedaana daahirku noqona tacaaruda imaana maxaa xadiidka hore muxuu tusay in nabigu istoobaya isagoo sooman xadiidkan shadaadna muxuu tusaa in qofka wax toobay iyo kan la toobay labaduba ay waxweyn afurayaan marka xoogaa tacaaruda inuu ka muuqdaad moodaa xadiidkan marka xaafidku dabadhigay siyaaqada xadii xaafidka waa cajaa'ib wey axaadiista qaabku isku dabadhigay labada xadiid oo nuuc tacaarudu ka daahiraya markuu keenay xadiidkii lagu jamci lahaayuu keenay oo waa maxay macnaheeda in markii horeeto la diiday kadibna nabigu uu fasaxay oo la nasaxay toobinku inuu soon jebiyo marka waxaa horreyday toobinku inuu soon jebiyo waxaa ka dambeeyday in la ruqseeyey oo uusan jebin sidaasu marka ay noqoto waana kan xadiidkana jamcina wa can anas ibni maalikin radia allahu canhu qaal awalu maa kurihat markii ugu horreyda oo la dhibsaday alxijaamatu toobinka lisaa'imina loo dhibsaday anna jacfar ibna abi taaliba ixtajama istoobay wa huwa saa'imu fa mara bihi nabiyu nabiga soo maray sala allahu calayh wasalam faqaala wuxu uhi afdara haadaani labadaanu waa afureen uma raqasa nabiyu kadibna nabigu waa ruqsiyey sariix marka waa cadda ilaa ruqsa goormay timaadaa ruqsa waxay timaadaa bacda casiima shaygu markuu awal waajib ahaa ama xaaraan ahaa markaas haddii waxaweyn ama waajibnimadii laga rido ama xaaraamtii la fasaxo aa la yidhahdaa ruqsa marka in casiima ka horreyday ayay tusaydaa waa sariix marka in la nasakhay in waxaweyn toobinku uu jebiyo waxaweyn soonka xadiiskaanay ku cadda waa la rugsiyey waa la rugsiyey nabiga rugsiyey bacd intaas ka gadaal fi lxijaamati toobinkii rugsay lisaa'imi wa kaana anas wuxuu ahaa yaxtajimu mid istooba wahuwa saa'im isagoo soomar isagoo soomar istoobi jiray rawaahu daarqudniya weri waqawaa waa xoojiyey oo wuxuu yidhi kul rijaashan wariday kulluhum siqaat walaa aclamu lahu cilatan uu yidhi hal cilla xaatan uma ogi uu yidhi markaasoo waxa weeyaan imaamu bayhaqina sidoo kale uu yidhi wuxuu yidhi xadiidka rijaashiis waa iqaat wax cilla uma ogi waxaan rabaa alimaamu albaanina wuxuu yidhi wa huwa kamaa qaala waa sidaas labada imaam yidhaahdeen uu irwaalqaliilka ku leeyay wa huwa kamaa qaala waa sida ay yidhaahdeen marka xadiidkan waa axaadiista ugu ikhtilaafka badan ka mid yahay aymo badan ah iyagu daciifiyey oo uu ka mid yahay ibnu cabdilhaadi laakiin waxaa aad u xoojinaya in waxa weeyaan toobinka la oggolaaday oo markii dambe toobinka la oggolaaday waxaa aad u sii xoojinaya xadiidka abi saciidin abi saciid wuxuu yidhi raqasa rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam fi lqublati lisaa'im nabi maxameda u ruqseeyey qofka sooman inuu xaaskiisa dhunkoo karo wa rakhasa fi lxijaama toobinkana nabigaa ruqseeyey nasaa-iyaa ku wariyey sunan lkubraa ibnu khusaymaa saxiixiisa ku wariyey ibnulxasmiya muxallaha ku wariyey sheekh naasirudiin albaanina wuxuu ku saxiixay irwaau lqaliilka sida cabdallah ibni saalix alfawsaan oo irwaaga waxaan rabaa ka soo raray oo ku soo raray kitaabkiisa minxat lcallaam kaas xadiiskaas kalea sii xoojina oo asna sidii xadiidka anas oo kale tusaa in waxa weeyaan markii horeeto la manciyey toobinka kadibna la ruqseeyey waxaa kaloo xoojinaa aafaarta saxaabada ka sugnaatee saxiixa ah waxaa ka mid ah cabdulaahi bni cabbaas ayaa ka mid ah waxaa toobinka markuu ka hadlaayay wuxuu yidhi alfitru mimaa dakhala walaysa mimaa kharaja sideeda waxa lagu afuraa waa wax qofka gala ee wax ka soo baxay ma aha toobinkuna waa dhiig soo baxaya sidaas ayuu yidhi waxa weyaan cabdullaahi bni cabbaas ibnu abi shayba ayaa wariyey afarkaas waana saxiix wuxuuna ku wariyey raqamka ayuu ku wariyey ibnu abi shayba waxaa la mid ah ibnu shihaab azuhri wuxuu ka wariyey sacad ibn abi waqaas iyo cabdullaahi bni cumar ibn alkhadaab kaana yaxtajimaani wahumaa saa'imaani ibnu shihaab azuuri wuxuu yidhi sacad ibnu abi waqaas iyo cabdullahi bni cumar ibn alkhadaab ayagoo soomana istoomi jireen imaamu maalik ayaa muwada'a ku wariyey waxaa la mid ah bisaciidin alkhudriy wuxuu yidhi laa ba'sa bilxijaama lisaa'im idaa lam yajid dacfan qofka sooman dhib male inuu istoobo hadduusan dacfi iyo tabardarre helin sunanulkubra ayuu waxa weeyaan nasaa'i ku wariyey sanad saxiixa si sariixana saxaabada intaan ogahay ugama soo aroorin ayadoo le waa jebina soonka toobinku idan marka aafaarta saxaabada iyo labadaas xadiis xadiiska abi saciidin iyo xadiiska abi waxaan rabaa anas marka la ysku daro waxay tusayaan sicadna u tusayaan in markii hore toobinku jebi jiray kadibna xukunkaas la nasakhay oo toobinku soonka ma jebiyo laakiin dacfiga qofka looga cabsana marka haddii qofku inta istoobo uu adkaysan karo waa istoobaya haddii uu og yahay hadduu istoobo dhiig badanu ka baxo inuusan soonka wada kelinna waa inuusan istoobin marka waxay ku xidhan tahay siduu u adkaysan karo ayuu xadiiska marka waa noo caddaatay hadday marka mas'aladii toobinku saas u caddaatay waxaa la mid ah oo ahlucilmiku yidhaahdeen culimmada mucaasiriinta waxaa la mid ah dhiigga loo qaado waxa weeyaan in qofka dhiiggiisa la baaroo kale dhiigaa laga qaada isagoo sooman marka wax dhiba ma leh dee toobinkaba saa ka yarba waxa weyaan waxaa rabta adoo sooman ayaad shaybaarka tegaydaa dhiigga taxliilka lagaa qaada waa lasoo baara soon kaaga burimaa midka loo shubayo dadkana waa la mid soon kaaga burimaa laakiin inaad daciiftaa dhici karta haddaad marka daciifaydo oo aad waxa weeyaan soonkaaga inuu buro ayd khatar u gelayso waa inaadan dhiiggii iska shubin marka dhiiggaadas haddaan qof muslim u dhimanayn u dhimanayo waxa weya waa u shuraysaa haddaad soomi weyda waa iska afuraysaa qofka muslimka si loo badbaadiyo sida qofka muslimka loo badbaadiyo ayaad inta waxa weye dhiig u shubtaad afuraysa laakiin haddii kaleeto aduu iskama shubi kartid haddaan qof u dhimanayn haddaad daciifaydo haddaadan laakiin daciifay waxba kaa dhima toobinka iyo waa isku mid ay yidhahdeen ahlucilmigu dhiigga sangororka oo kaleeto dadka sanka dhiigu ka yimaado iyo dhaawaca meel ka gaaro dhiig ka daata iyo ilig inaad iska bixido xoogaa dhiigu ka daata taas waxba macnaa male wax soonan ma jebiyaan waxaasoo dhan meeliganaa qole iga xagtay soon ma jebiya dadka soomaalida aad waxaweyn aad u arkayda qodaha i xagatay dhala meel iga xagatay soonkii ma jabay marka waxaasoo dhan soon ma jebiyaan waxaasoo dhan soonka ma jebiyaan meel hadday kaa xagato iyo haddii aad sangororto iyo haddaad dhaawacanto iyo hataa haddaad tabar deesho inta dhaawacanto waxa weyan oo dacfi yimaado waa baabgoodii markaas inaad iska afurto adugu laakiin soonku kuma marka masaladaasna waa sidaas wa can caaishata radia allaahu canha ana nabiya nabiga sala allahu calayh wasalama iktaxala waa indhakuushay fii ramadaana ramadaan dhexdiis walxaal huwa nabigu saa'iminuu sooman yahay rawaahu ibnu maaja ayaa wariyey biisnaadin daciifsana daciifuu ku wariyey qaala tirmidi imaam tirmidi wuxuu yidhi laa yasixu ku ansixi maa fiihi baabkan oo ah indhakuusha shay-un waxba wax ku ansaxayo xadiidoo ku soo arooray lama arko oo waxa weeyaan indhakuulu ma jebida mise ma jebido wax xadiida oo saxiixa ku soo arooray lama arko marka xadiidka caaisha xadiidkan wuxuu ka hadlaa qof sooman ma indhakuula karaa indhakuusha annagaa dee ragga igumaba indhakuushaan badana laakiin rag iyo dumar baa la indhakuushaa indhakuul ma la marsan karaa qof sooman xadiidku waa daciif sidaas xaafidku noo sheegay imaamu tirmidina hortiis uu sheegay waa daciif sanadka waxaa uga jiraan in la yhaha saciid ibni cabdiljabbaar azabidi alximsi marka waa daciif lam yakun bishayin uu yidhi cali ibnu madiin wax jira ma aha calaa kulli xaal waa daciif xadiidku xugun lagama qaadan karo maadaanan xugun laga qaadan karin waxay masaladu u laabanaydaa waxaa la ydhaha albaraa asliya baraaa asliya ayay u laabanaya baraa asliya macnaheedu waxay tahay asalku waa soonku inuu saxiix yahay ilaa daliil saxiixoo sariixa la helo inuu qofkan soonkiisu buray qof iskama dhigi karo soonkii waa bur iyadoon daliil lahayn daliilna kuma soo aroorin indhakuulu inay burido sheegaya idan qowlka saxiixa sawaabka wuxuu yahay waxa weeye indhakuulashadu waa bannaantahay qofka sooman soonkana saamayn maa wax uu ka dhibaya male waa qowlka xanafiyada ayuu yidhi cabdalla ibnu saalix alfawsaan minxatulcallaamka waa qowlka shaaficiyada waa qowlkuu rajaxay sheekhulislaam ibnu taymiya marka wax ay ka dhibaydo male waxaana daliil u ah waa baraa'ada asliga ah saxaabadana anas ibnu maalik ayuu sanad xasana uga sugan yahay anas ibnu maalik sanad xasan uga sugan yahay abu daawuudaa wariyey waxauu yidhi anas ibnu maalik waxaa ka sugan annahu kaana yaktaxilu wa huwa saa'im waa indhakuula jiri isagoo sooman saxaabada waa indhakuula jireen raggoodu indhakuulu marse jira isagoo sooman acmash wuxuu yidhi qof saaxiibadan ka mida ma aanan aragoo indhakuusha qofka sooman u kahda ibraahim unakhaci wuxuu ahaa mid iska indhakuusha waa fasixi jiray in la indhakuusha in la indhakuusho waa fasixi jiray ayuu yidhi waa indhakuula jira ma dhehen waa fasixi jiray in la indhakuusho ayuu calaa kulli xaal asalku waa sidaas wey sidaas ayaa sawaab culimmada galow diidanaa jiraahdeen waana madhabka imaam axmed ibn xambal sufyaan ka soo raray oo kale imaamu tirmidi sufyaan cabdullaahi ibnu mubaarak isxaaq ibnu raahoweyhi waxay deliishadeen xadiidka daciifkaa ee waxa weeyaan dhahaya liyatakhihi saa'imu war qofku indhakuusha iska ilaaliyo waa xadiis daciif abu daawuud markuu xadiiskaas wariyey isla gadaalkiisa wuxuu yidhi qaala lii yaxya ibnu maciin huwa xadiiun munkar yaxya ibnu maciina iilu yidhi waa xadiid munkara marka daliil sheegaya inay burido ma jirto marka indhakuushu ma burido laakiin waxaa lamid ay yidhahdeen ahlucilmigu qofka waxa weeyaan xanuunsan isha in goojo looga shubo indhakuusha isha la marya soo maaha goojadiina waa lamid maxaa yeele manfad meel daloosho oo gudaha u gasha ma maahan ishu manfadba ma ahan meel daloosho wax ka galaan qofka loogu talagalay sida afka oo kale maahan iyo sanka oo kale laakiin arrintaas waxaa khilaafsan waa maxay sanka sanka haddii qofka wax looga shubo uu jiido ooy gudaha u galaan waa ku bura maxaa ile nabigu wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam wabaaliq fi listinshaaq ilaa an takuna saa'ima ku xeel dheeraw sandaarsiga haddaadan soomanayn xeel dheerashadu waa sunno sunnadaas waad ka tegeen markaad soomanta sunnadaas lagama tageen haddaan soonku buray waxaa looga tegey waa shay xaaraan ina imaanaya idan markaa qofku hadduu sandaarsado markuu weyse qaadanayo xoog ugu xeel dheeraado isagoo is-og soonkiis waa buri hadduu dawo sanka ku shubay gudaha u gudubto soonkiis waa buri maxaa yeele meeshan waa manfad daloosho caloosha u gudubta waxaa la ogsoon yahay meeshan waxa weeyaan sanka ah inayn guriga u daloosho waa la ogsoon yahi aad aragteen dadka hadda marka la qalayo meelahan soomaalidan dhaawac iyo dhibku iska disha waabooda yaqaana qof walba intaa sankaa laga gelina tuuba soomaali calooshaana dalaq la siina sida loo sii wado marka waa isku furantahay waad aragteen sow uma jeedin marka waa rintaas waa iska cadda marka dhibaato male laakiin sanka waa khatar waa burinaa waa burinaa qofka sooman cuntada waa dhadhabi karaa gabadha sooman cuntada diyaarinaysaa waa dhadhabi kartaa ta dhadhabido ayay iska tufee aaday uga suuleen waa inaan macaankii carabka ku harin haddii macaankii inta haro ay laqdo cambuuftaas khalaas waa bura soonkeedu laakiin waxaa la rabaa inay iska ilaalido oysan waxba laqin oo inta dhadhamido iska tufto cabdulaahi ibnu cabbaas ayuu sanad saxiixa uga sugan yahay oo yidhi laa ba'sa an yatadaacama saa'imu can ilqidri inuu dheriga wax lagu karinaa dhadhamiyo qofkii soomana dhibaato ma leh ibnu abi shayba sanad saxiixa ku wariyey raqamka ah raqamka ah wa kadaalika qofka sooman dhibaato waxaan lahayn inuu qubaysto dii qofka soomanu kululaado waa iska qubaysa karaa waa iska qubaysa karaa dhibaato male abibakar ibnu cabdiraxmaan can bacdi asxaabi nabiy wuxuu ka wariyey laqad ra'aytu rasuulallah rasuulka allaan arkay sala allahu calayh wasalam bilcarji meesha magaceeda la yidhaahdo yasubu calaa ra'sihi ilmaa isagoo madaxa biyo iskaga shubaya wa huwa saa'imun waana soomanaa min alcadashi ow min alxarb oon ama kulayl dartiis uu iskugu shubayay abu daawuud ayaa xadiiska wariya xadiis taabit ah laba kun saddex boqol afartan iyo sideed uu ku wariyey laba kun saddex boqol afartan iyo sideed raqamka abu daawuud uu ku wariyey marka waa haabit oo waxa weye qofku iska qubaysan karaa dhibaato male dhibaato male cadayga dhibaato male qofku iska cadayo karaa qofku markuu sooman yaha waa iska cadayo karaa laakiin caday qallalan ayaa fiican si aan dhacaanku uusan afka ugu harin oon dhacaankaas u raacin qofka caday qallalan ayaa fiican oo ziyaad ibnu xudayr nin la yidhahdo taabici ah wuxuu yidhi maa ra'aytu rajulan ad'aba lisiwaaki min cumar ibni alkhadaab min cumar ibni alkhadaab weligay ma araguu yidhi qof ka daa'imi og waxa weeyaan cadayga cumar ibn khadaab wa huwa saaimu isagoo sooman asagoo sooman ayuu daa'imi jiray yuu yidhi cadayga walaakin bicuudin qadawiya laakiin laan qalalanuu ku cadayi jiray mid qoyan maya mid qalalan ayuu ku cadayi jiray cabdurasaaq ayaa musanafkiisa ku wariyey sanad saxiixa cabdullaahi bni cumar ibn khadaab wax dhibaataa ma leh ayuu dhihi jiray waxaweyaan cadayga qofka sooman ibnu abi shayba ayaa sanad saxiixa ku wariyey sagaal kun iyo boqol afartan iyo sagaal sagaal kun boqol afartan iyo sagaal raqamka ibn abi shayba ku wariyey cabdullaahi bni cumar waxa weeyaan wuxuu xataa cadaysan jiray duurka markuu aadaa duurka markuu aadaa isagoo sooman ayuu cadaysan jiray ibnu abi shayba ayaa sanad saxiixa ku wariyey sagaal kun boqol konton iyo toddoba cabdullaahi bni cabbaasaa la weydiiyey can isiwaaq lisaa'im wuxuu yidhi nicma duhuur wanaagsana ahuu yidhi waxa weeyaan wax ka wanaagsan ma jiro wax lagu dahar qatay lafku kuu dahiraahe istabkii calaa kulli xaal si kastoo tahay markaad soomanta iska cadayo saasuu yidhi marka waqti kuma qaydin si kastaba ibnu abi shayba ayaa wariyey sagaal kun boqol konton iyo saddex raqamka ah ayuu ku wariyey ayuu ku wariyey marka cabdullahi bn cumar ibn khadaab isagu maruba inta qoysaduu iska huwey jiray ibnu abi shayba ayaa ku wariyey waxa weya musanafka sagaal kun laba boqol toban iyo labo sagaal kun laba boqol toban iyo labo marka waxyaalahaasoo dhan qofka sooman waxba ka dhibi maayaan qofka sooman waxyaalahaasoo dhan waxba ka dhibi mayaan wa can abi hurayrata radia allahu canhu qaal qaala rasuululahi rasuulka allaa yidhi sala allahu calayhi wasalam man nasiya qofkii halmaama walxaal waa saa'imun uu sooman yaho faakala wax cunaa ow shariba cabaa falyutima ha dhammaystirto sowmahu soomkiisa fa innamaa wax kale maahan adcamahu llahu allah quudiyey wa saqaahu allah waraabiyey muttafaqun calayh walilxaakim waxaa u sugnaaday man afdara qofkii afura fii ramadaana ramadaan dhexdiisa naasiyan xaaluu halmaansan yahay falaa qadaa calayhi wax qadaa dushiisa ma ahan walaa kafaarata kafaarana dushiisa ma ahan wa huwa xadiidun saxiix waana xadiis saxiixa ayuu yidhi xaafid ibnu xajaar xadiidkan abu hurayra radia allaahu tacaala canhu wuxuu yidhi rasuulku wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam man nasiya qofkii halmaama walxaal huwa saaimuu sooman yahay qofkii asagoo soomanaysa halmaama fa akala wax cuna ow shariba ama wax caba falyutima sawmahu soomka ha dhammaystirto marka soomka ha dhammaystirto macnaheedu waa maxay ma afurin wey ilaa nabigii soon ha la dhammaystiru leey hadduu afuray soomba ma haysta soomaan qofka marka ma afurin wey macnaheedu marka waa caddahay waa sariix xadiiskaas wuxuu ku cad yahay qofkii ishalmaama ee waxa weeyaan isagu ishalmaamee wax cuna ee wax caba maalin isagoo sooman ama ramadaan ha ahaado ama sunna ha ahaado ama kafaara ha ahaado ramadaan iyo qayrkiisa isagoo sooman qofka intaas halmaama wax cunaa qofkaas soonkiisii ma jebin ee soonkiisa ha dhammaystirto hadduu jabaade soon lama arko ha dhammaystira nabigu ma dhihin soonka ha dhammaystiru yidhi nabigu wuxuu uhi fa innamaa wax kale maan adcamahu llahu allah quudiyey wasaqaahu allah waraabiyey allah quudiyey allah waraabiyey waa nimco ilaahay u soo kaxeeyey muttafaqun calayh laakiin adiga haddaad aragto mid soomana wax cabaaya wax cunaaya maxaad samaynee maxaad samaynee munkar weeye waana waajib inaad tiraa war madaanan soomanayn waa inaad tidhahdo haddaad iska jaahilana yidhi ilaaha quudiya xad ka rabtaa adiga waxa weeyaan ma og tahay qofkan inuu halmaamay iyo inuu dulmigu cabaayo war ma tahayda ilaa halmaanku waa qalbi ma ogtahy marka war kama haydid soo maa maalin ramadaan in wax la cuno maxay tahay xukunkeedu xaaraan adiga xaaraanaad aragtay soo maaha munkaraad arag man ra'aa minkum munkaran falyuqayiru biyadi qofkii munkar arkaa gacantaa ku suuliyo fa in lam yastadic fa bilisaani hadduusan gacanta awoodin carabka war waa munkar war rakaad wax cunaydaa maalinta ramadaan waa inaad tidhahdaa asna waxaa la rabaa marka uu ogaado afka wuxuu ku jira inuu tufo oo usan isku laqin markaas kadib hadduu laqo khalaas waa u dhamaato maxaana markii uu ogaaday kadib uu laqay waa inuu tufo wixii afka ku jira waa inuu tufo dadka waxa weeyaan shaydaana u shiiqa qofka hadduu diinta ilaahay bara waayo wax ixfiqi tiro badan oo meelay laga keenin loogana soomaalidu leeda qof ramadaan wax cunaa haddaad aragto ha taabanin iska cunee qof salaada ka hurdaaya haddaad aragto ha u kicini isagu dembi ma saarnin acuudu bikalimaat illah adiga salaada waxa weeye inaad ku xidhaa waajibay kugu tahay alamru bilmacruuf wannahyu can ilmunkar aa lagaa raba waalilxaakim middeeda kale laba shayna isma lahaa waxa weeyaan shayga qofku uu samaynaa asagoon ku dambaabayna adiga waxa weeyaan ay waajib kugu tahay inaad ka reebto oo munkaray tahy maalan laba saqiiroo isdilaydaad arag waa laba saqiir inaad kala cideen maxay tahy waajibay kugu tahay soo munkar maaha ayaga miyay dambaabayaan ma dambaabayaan marka munkar iyo qofku inuu ku dambaaba waa kala duwanta laba masale iskaa kaa darma shaygu asagoo munkara a waxaa dhici karta qofka samayna inuusan ku dambaabin oon dembi looga qorin qofka maalin ramadaan cunto iska cunaa dembi looga qorima waa halmaama laakiin waa munkar maalinkaas in wax la cuno adiga haddaad aragtay waa inaad ka reebto waa inaad ka reebto waalilxaakim waxaa u sugnaaday man aftara qofkii afara fii ramadaana naasiyan xaalu yahay mid halmaansan falaa qadaa calayhi wax qadaa dushiisa ma ahanin walaa kafaarata kafaarana laguma leh wahuwa xadii wa huwa saxiixu waana xadiis saxiixa lafdigan xaakim muxuu u keena lafdi bukhaari muslim ahbaa la hayaystaa waa ka faa'iido badan yahi lafdigii hore sababtoo lafdiga hore muxuu sheegay cunto iyo cabitaan kaliyuu sheegay lafdigaana ka caamsa fiiri man afdara qofkii afuro macnaha cunto iyo cabitaan kaliya maahan wax lagu afuro qofkii la yimaado wey maalin ramadaan waxay noqon kartaa marka cuntadii cabitaankii jimaacii waxa wey inuu ismatajiyo isunqaaciyo kulli wuxuu raba ha la yimaado qofkii ishalmaama ee la yimaada wax lagu afuro soonkiisu ma jiro soonkiisu ma jiro kaliya waxaa laga rabaa saacadda uu ogaado inuu ka joogsado saacadda uu ogaado inuu ka joogsado oo usan sii wado marka lafdigaana caamsan wax lagu afuro qofka hadduu la yimaad waxay rabaan ha ahaadeen waxay rabaan ha ahaadeen waa cunto waa cabitaan waa jimaac waa ismatajin oo kaleeto marka qaacidada waxay soo gelayaa xukunkan weyn oo ah waxa weeyaan aayadda qur-aanka laga qaatay rabbanaa laa tu'aakhidnaa in nasiinaa aw akhda'na ilaahu haddaan halmaanno ha noo qaban ama aan gafno saxiix muslimka waxaa ku sugan nabigu wuxuu yidhi alle wuxuu yidhi qad facaltu waa idinka yeec ama nacam labadaas lafdi waa ku sugan yihi labadaas lafdigo waa ku sugan yihi marka waa nuucaas sidaasoo kaleeta waxau yidhi cabdalla bni saalax alfawsaan minxaaha qofku markuu qubaysanaa sooman ama uu luqluqanaa ama uu sandaarsanaa asagoon u qasinoo ku xeel dheeraan hadday biyuhu ku baxsadaan soon kama jabayo waxaa la mid ah ayuu yidhi asagoo iska socda tixsi haadaya hadduu afka ka galo dalaq yidhaa ama waddada uu maraa boorkiisu uu galo boorkiiyaa galay halakada waddada qofka ku lugeeya miyiga waa yaqaanaa hadhow markaad tidhaahdo waxaa dhacday carra cadiya soo turto maantoona ilaa intaa socotay waxaw afka iyo sankii kaa gelaysa soo ma jeedid waxaa soonka kaa burimayaan hata waana wax caynahoo gudaha galay cayn gudaha gasha inay buri maxaa yila adiga khiyaarkaaga maaha qasadkaaga maaha marka bahalka hadduu isagoo haadaya galo ama gabadhii waxa weyn raashinkii ayay kala saaraysay daqiiqdii marka sanka ka gashay budadii ayaa sanka ka gashay ama afkay gashay iyadoon iska jirin waxaa suu soonka ka burimay maxaa uma qasdin weeyaan uma qasdin wey marka waxaasanon soonka ma ka jabinayaan qofka ma ka jabinayaan wa can abi hurayrata radia allaahu canhu nuskhada radia allahu canhu kuma taallo muxaqaqada wa can abi hurayrata qaal qaala rasuululahi rasuulka allaa yidhi sala allahu calayh wasalam man daracahu lqayru qofkii matagu ka soo baxsado ama hunqaacada qofkay ka soo baxsato isagoon isagu iska keenin falaa qadaa calay wax qadaa dushiisa ma ahaanin waman istaqaa qofka asagu iska keena mataga ama hunqaacada fa calayhi alqadaa qofkaas dushiisa qadaa iyo ahaaday rawaahu lkhamsatu shantiyaa wariyeen wa acalahu axmed ayaa cileeyey shantii ayaa wariyeen axmed ayaa cileeyey wa qawaahu daaruqudniyu daaruqudnina waa xoojiyey xadiidka wuxuuhi ruwaatuhu kulluhum iqaat ruwaadiisa dhammaan waa iqaat xaakim wuxuu yidhi sanadkiisu waa saxiix calaa shardi shaykhayn dahabi waa ku waafaqay waxa weyn irwaau lqaliilka wuxuu ku yidhi albanina waxa weyn wahuwa kamaa qaala xadiisku waa sidaasay sheeg waa xadiis saxiixa xadiidkan marka wuxuu tusayaa in waxa weeyaan qofka haddii uu asagu isunqaaciyo ama ismatajiyo khalaas wey waa ka buray soonkiis soonkiis waa ka buray laakiin qofku ka soo baxsado soon kama burin abu sulaymaan alkhadaabi macaalim sunanka wuxuu yidhi wax khilaafa xataa ahlucilmiga dhexdiisa ugama ogi qofkii uu ka soo baxsado waxa weye waxba kama burin ibnu qudaamana wuxuu yidhi waa qowlka culummada dhammaantood ay yidhaahdeen marka waa noocaas weeye والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد